Waxaa hoos u dhac xooggan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne taasoo sababtay xoolaha la keeno suuqa oo batay. Halka neefka ariga ah ayaa maraya qiimo dhan 50 ilaa 40 doolar halka markii hore la iibin jiray 70 ilaa 80 doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay qiimaha xoolaha.
Qiimo dhac aad u weyn ayaa laga dareemayaa suuqa saylada magaalada Beledweyne. Macnaha waxaa sababay xilli waxaa la galay xagaay la yiraahdo oo macnaha qaboobadii aa dhacay xooluhu maaragtay hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa saylada magaalada ariga jarka qiimihii la gadi jiray aad ayuu ugu hooseeyaa ariga jarka maalmo dhexdaas wuxuu ahaa boqol iyo toban boqol iyo labaatan ayuu ahay hadda ariga jarka neefka ugu sarreeya waa siddeetan doolar gacanta ku xigto waa toddobaatan gacanta hooseydana waa lixdan saasaa la kala gado hayaa saylada magaalada Beledweyne ariga dubaaxa ah haddaan kaaga warramo ariga la yidhaahdo ari muraadka la yidhaahdo waxaa la gadi hayaa awal waxaa jira siddeetan toddobaatan hadda wuxuu mari hayaa konton ay u korayso ilaa afartan qiimaha ugu hooseeyana waa labaatan doolar qiimaha ku xigana waa soddon doolar wananka haddaan ka warramo wananka dhoofka ah beecoodu aad ayuu u hooseeyaa macnaha awal waxaa la gadi jiray qiimo saro hadda waxay marayaan konton doolar wanka weyn wanka ku xiga afartan wanka ugu hooseeyana soddon urgada la yidhaahdo jaqiiqa ah oo yaryarka ah ayaga waa qiimo kore ayaa la gadi jiray hadda wax ugu horeeyo afartan wax ku xigo soddon wax ugu hooseeyo labaatan iyo shan doolar
ka raadino nolol maalmeed ka raadino xoolaha markay xagaaga u yimaado hoosudhac weyn ayaa hoosudhac weyn ayaa ku yimaada beecooda beecooda hoos ayuu tagaa xilliga oo guga xooluhu aaday maaragtay u yacni sarokacaan ariga caatada ah ariga caatada ah waa labaatan waa soddon labaatan iyo shan qiimahooda waa sax hadba neef walba wuxuu ku xiran yahay siduu u cayilin yahay ayuu ku xiran yahay neef walba siduu cayiniyo markii hore xilligii ariga waxaa la gadi jiray siddeetan toddobaatan sagaashan ayaa la gadi jiray hadda laakiin xabaaga ariga dhulkuu yaallaa waa raqiis